بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب إذا كذبت لرجل وهو لك مصدق عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا huwa laka musaddiqun wa anta lahu kaadib wuxuu baab u yahay idaa kadabta lirajulin haddaad nin been u sheegto wa huwa laka musaddiqun isna wuu ku rumaysan yahay can sufyaan ibni usaydin alxadrami radia allaahu tacaala canhu annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga waxa uu maqlay yaquulu isagoo leh kaburat khiyaanatun khiyaano ayaa weynaatay alla maxaa ka khiyaamo weyn an tuxadisa akhaaka inaad uga sheekayso walaalkaa xadiisan war inaad u sheegto huwa laka musaddiqun adiga uu ku rumaysan yahay warkaa aad u sheegtay uu kaa rumaysanayo wa anta lahu kaadib adna aad beensanayso adna aada been u sheegayso been aad u soo aliftay aad u sheegayso isaguna uu runkaaga qaatay dantiisaa ku xidhnayd baa laga yaabaa go-aan buu ku qaadanayaa baa laga yaabaa xadiiska waa xadiis daciifa abu daawuud baa soo wariyey raxmat ullaahi calayhi fi اladab albani baa tadciifiyey macnaa xadiiskuna waa macno saxiixa qofka muslimka ahi inuu qof u sheekeeyo uu been u sheego qofkaasina uu rumaysan yahay rumaysiga uu rumaystayna go-aan uu ku qaadanayo waxay ka dhalanayaan markaa qofku inuu iska ilaaliyun baa loo baahanyay baabun laa tacid akhaaka shay-an fatukhlifah walaalkaa waxa u ballan qaadin dabadeedna ha kaga bixin can ibni cabbaasin radia allaahu tacaala canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi laa tumaari akhaaka walaalkaa ha asraarin amba hala murmin walaa tumaasixhu kaftankana ha ku badinin walaa tacidhu mawcidan ballan ha u qaadin fatukhlifahu dabeetana ha kaga bixin saddex shay oo la isku naco weeye qofka murankiisa inaad badiso had iyo jeeraa murantaanuun muranku wuxuu keenaa had iyo jeer in la ysnaco oo dadku ay kala kala maaragtay ay isku xumaadaan ha walaa tumaasixhu hana la kaftamin waxaa loo jeedaa kaftan caadaha ka dhiganin oo markaad aragtaba ha dacaayadeyn dacaayadda faraha badan iyo kaftanka faraha badanna wuxuu dilaa haybadda qofka haybaddiisa iyo shakhsiyaddiisa hoosu dhigaa mar iyo labo iyo saddex hadalka inuu ku yaraado kaftanku oo hadalka dhabtahay oo bata ayaa muhiima waxay idhaahdeen kaftanku hadalka wuxuu ka yahay inta milixdu ay ka tahay cuntada haddii galaan milixa lagu kariyo ka waran galaan beriis iyo galaan milixa hadii laisku kariyo ma cuni karaysa way qaab daranaysa way fool xumaanaysa galaan beriisoo bilaa milixa ka waran isna wuu dhadhan xumaanaya marka hadalka kaftanku waa inta yaro dhanaanaynaysa waa inta yaro macaanaynaysa marka inaan la badinoo kaftanka aan la dhaafin xadkiisa lagana yarayn oo qofku aanu mar kasta qof soo fadhiyo hadalkiisu wada yahay wada serious jiddi dhab uu wada yahay oo kaftan aan lahayn sidaasoo kale qof wada kaftana dadka qaar waa adiga arkay mar la arkaba wuu kaftamayaa wuu qoslayaa wuu dacaadeynaya qofkii la arkaba waa ceeb qofka shaksiyadiisa hoos bay udhigaysaa haybadiisana way dilaysaa kaftankaa faraha badanna wuxuu keenaa marka dambe qofku intuu xaddhaafo inuu qofka shaksiyadiisa wax ka sheego caloolxumo halkaa ay ka dhalato walaa tacidhu mawcidan ballan ha u qaadin fatukhlifahu dabadeedna ha kaga bixin ballankii ha kaga bixin ballankii aad qaaday u fuli waxbaan ku siinayaa sii ilahay baa wax ku siin doonee halkaasaan kuugu imanayaa u kaalay bikulli duruuf xaalad adkaata mooyaane xaalad adkaata mooyaane oo taana qofka cudurdaarkeeda uu qabo mooyaane iska jar oo qofka lagu calaamadii ninkaa hebel ballan ma laha ballan kama soo baxo amba lagu calaamadiy ma hebel baa haa waan iska daa kule waxaas waxba ka socon mayno waa wixii siiye yacni qofka hadalkiisu inuu meel ku dhaco dadkuna ay ku rumaystaan ballanka oo laga baxa wuxuu ka mid yahay calaamadaha munaafiqa waa maqasheen warka beentaa ammaanadoo la khiyaameeyo iyo ballankoo laga baxaa waa calaamadaha qofka munaafiqa lagu yaqaano munaafiqnimadu calooshii jirtaa laakiin bannaanka waxyaabaha uga soo baxay qofka lagu calaamadin karo waxaa ka mid a waxyaabahaasa ka markaa ballanka aad gashaad ka baxdo xilligaasaynu suuminana lagu waayo waxaasaan yeelayaa aada yeeli weydo waxaasaan ku siinayaa waxbay ka soo qaadi weydo baabun aطacnu fi اansaaq dadka abtirsiintooda in lagu dacniyo oo lagu ceebeeyo can fusaylata gabadhaa fusaylo la yidhaahdo xu- jamiilana waa la sheegay xusayla oo saadana waa la sheegay aan idhahda maya can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam abu hureyre nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ka wariyey qaala inuu hi shucbataani laba qaybood laba sifo laba tilmaamood laa tatrukuhumaa ummatii ummaddayda waa lagu imtixaamo ka tegi maayaan waa laba ceebood wey waa laba tilmaamood waa laba sifo oo ceeba ummaddaydu iska dayn maayaan inay iska daayaanna way ahayd anniyaaxatu waddacnu fi lansaab waa marka qofuu dhintay in loo baroorto wadacnu fi lansaabi iyo nasabka in laysku dacniyo qofka nasabkiisa in lagu ceebeeyo waa laba sifo oo xunxun oo liita oo fool xun oo qaab daran oo ay tahay qofka muslimkaah inuu ka haragoodo laakiin ummatu maxamed waa lagu imtixaamay oo labadaas ceebood ka dabar go'i maayaan marka mar kasta waxaa la rabaa in lala dagaalamo labadaa ceebood oo qofka muslimkaah uu niyadda ku haya xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaanay dhammaanahayn qabyaalad weeyaan soo maha dacnu fi lansaab markaa qabyaaladdu ma dhamaanaysa ka dhiganta ha lala dagaalamo ha la rifo guluf ha lagu qaado ha la ceebeeyo ha laga muxaadareeyo way- way- dadku ambaha ku badata ambaha ku yaraatay baaqi bay ahaanaysa marka waa in mar kasta digniinteeda la qabo sidaasoo kale anniyaaxa waa baroorta qofku hadduu dhinto in dadku inay baroortaan ee ooyaan ee kadul maarata ka dulqayliyaan gaar ahaan dumarka labadaas sifo ummaddaydu ma daynayso laakiin waxay ahayd inay iska daayaan waxay ahayd inay iska daayaanoo waa xadiis saxiixa imaam muslim iyo tirmidi iyo keyrkood ayaa wadi- wariyey xadiis kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay arbacun fii ummatii min amri اljaahiliya laa yadacahuna annaas afar sifo oo ummadayda lagu salliday waxay ka mid yihiin arrimihii jaahiliga dayna maayaan markaa waxaa ka mid ahayd anniyaaxatu waddacnu fi lansaab qofka nasabkiisa in lagu dacniyo qofka horta maxaa lagu ceebeeya qofka amase maxaa lagu ammaanaa waa su-aal basiida qofka waxaa lagu caayaa xumaantuu sameeyo waxaana lagu ammaanaa wanaagga uu sameeyo qofku nasabkiisa ma isagaa sameeyey isagu ma dooran reerka aada noqonaysa ma adigaa soo doorto ma ikhtiyaar baa laguu siiyey reer hebel baa noqonaya may may may kuwaas waa qaar laangaaba iga da anigu kuwan baan doonayaa ikhtiyaar miyaan u leenahay ma lihin sidaasoo kale qofku muxuu ku faani karaa muxuu ceebe ay tahay inuu is- inuu isqariyo wuxuu ku faani karaa haddayba faanku uu bannaanaado wanaaguu sameeyey camal fiican uu sameeyey ba qof ku faani karaa waxaanay tahay qofku inuu ka gabado madaxa uu ka gaabiyo ceebuu sameeyey reerkoodu reer yar inuu yahay oo masaakiin oo taal daran oo haddii lasoo weeraro aan waxba iska celin karahayn ma ceebuu isagu dhigayba dembi kuma laha isagu ceebna kuma laha madaxa kor waa inuu qaadaa qofku maadaama muslim uu yahay waxa sharaf ugu filan islaamnimada iyo laandheerannimada eh, waa inuu madaxa kor u qaado marka yani sidaa basiidkaa qofku inuu wixii u fahmaa bay ku fiicanta qofka waxaad ku caayaysaa aad ku liidaysaa waxa waxaan qofkani galay maaha qofka ceebta waxaa loogu caayaa had iyo jeer fii bacdi laxyaan ma mararka qaarkood waxaa loogu caayaa inuu ceebta ka foqo qofku oo wanaag uu sameeyo haddaan qofka ku caaya nasabkiisa oo reerkiisoo xumaa amba aabbihii oo sumcad xumaa amba awowgiioo sumcad xumaa amba kanoo tuugahaa aan ku caayayo waxaa laga yaabaa aabbihii isagoo aan dhalan inuu aabbihii tuugahaa baa suuragala Am- anigu maxaan ka qaban kara marka aabahii oo tuugahaan jiray laba boqol oo sano ka hor amba awowgii amba awowgii shanaad maxaan ka qaban kara maxaad igu caaya marka ya- qadiyadda basiidku meesha ka muuqanaysa halkaa yar weeye addacnu fi lansaab nasabka in laisku laysku dacniyo waa ceeb iyo maangaabnimo iyo dembi laakiin ummatu muxamed ka dhammaan mayso nebigu calayhi salatu wasalam saasuu sheegay waay baabun xubu rajuli qowmahu ninku qoomkiisa inuu jeclaado reerkooda inuu jeclaado oo uu ka shaqeeyo oo uu xanaaneeyo oo uu wax siiyo oo wanaagga uu la doono uu xumaanta kala cararaa ma xumaan baa mise waa wanaag bay ka dhiganta can fusaylata waa gabadhinu sheegayna iminka amba can jamiilata ama can xusaylata oo saada ma- magacyadaas o dhan baa lagu sheegay makambuha makambuha makambuha saxaabigii waxaa dhal waa silata ibnu lasqac inantiisi weeyaan waa silata ibnu lasqac saxaabigii la odhan jiray qaalad waxay tidhi samictu abi aabbahay baan maqlay oo yaquulu leh iyadoo rasuulka miyay soo gaadhini aabaheed bay ka warinaysaa yaquulu isaga oo leh qultu waxaan ku idhi yaa rasuul allah rasuulkaan la hadlo rasuulka waxaan ku ihi rasuulka ilaahayow a min alcasabiyati casabiyada miyay ka mid tahay an yuciina rajulu qowmahu calaa dulmin ninku qowmkiisa inuu ku kaalmeeyo dulmiga casabiyada waxa weeyaan waa qabyaaladda yani amba eexashada inuu qofku cid si gaara uun khalad iyo saxba uu ku raaco casabiyadda waa saas miyay ka mid tahay qofku qowmkiisa inuu dulmiga ku taageero qaalo wuxuu ihi nacam ha maxaa laga fahmayaa casabiyadda ka mid maaha qofku qoomkiisa inuu ku taageero wanaagga iyo xaqa masaajid bay reerka dhisayaan inuu guubaabiyo uu dhex cararo heshiis bay gelayaan heshiiskii inuu ku bogaadiyo ku gubaabiyo wanaagga reerku ay samaynayaan inuu qayb ka ahaado uu ku riixo wanaagga ula doono wanaagay go-aansadeen inay sameeyaan hadduu arkay oo kasoo yaro xagaldaacay inuu baritaaro waxyaabaha loo baahan yahy cagsigeeduna waa xaaraano dulmi qoomkiisa hadduu ku taageero waa casabiyad ee reer jacayl iyo qoom jacayl maaha baabun wuxuu baab u yahay hijratu rajuli ninku inuu iska hijroodo hijradu tii wanaagsaneed maahee waa hijradii waxa weeyaan hijradii xumayd yacni waa inuu qofku qof walaalkiiya hadalka iyo mucaamalada ka goosto hebel la hadli maayo khalaas hebel waanu kala goonay way noo kala dhammaatay calaa salaamat illah qisadan u fiirsada can cawf ibn اxaariث ibn طufayl wa huwa ibnu akhi caaishata liummihaa caaisho walaalkeed baa dhalay oo caaisha ninay walaala yihiin oo xagga hooye ay ka walaala yihiin ayaa cawf dhalay markaa edey u ahayd macnaha xaariث ibnu طufayl umu rumaan caaisho hooyadeed abibakr xaaskiisii intaanay abubakr iyo isguursan umu rumaan waxaa ka dhintay xaariث ibnu طufayl oo cawf ay u dhashay cabdilaahina waa la sheegay nin kaloo la yidhaahdo marka iyadoo ilmahaa haysata ayaa abuubakarna uu guursaday marka dee caruurta ay haysato hooyadeed dee xagga hooye waa ka walaala sooma qaalad waxay tihi huwa wuxuu leeyay ninkaasi ana caaisha cawf ibnu xaaris baa wuxuu leeyahay ana caaisha radia allahu tacaala canha caaisha ayaa xudisad loo sheegay ana cabdilaahi ibnu zubayr inuu cabdilaahi ibnu zubayr qaala uu yihi fii baycin aw caطaa'in acdathu iibay iibsatay guri ay lahaydu ay iibisay oo dabeeta ay qiimihiisii bixisay waxba ay la soo hari weyday aw caطaa'in ama deeq acdathu ay bixiso cid ay siisay caaishatu caa'ishi inuu cabdilaahi ibnu zubayr ka yidhi ayaa loo sheegay wallaahi baan ku dhaartay latantahiyanna caaishatu aw laaxjuranna calayha cabdilaahi bnu zubayr baa waxaa loo sheegay in caaisha radia allahu tacaala canha waa taqaanin caaisha aad bay waxu bixin jirtay oo deeqsiyad bay ahayd wixii soo gaadha bay bixin jirtay hore wayna kuu sheegnay asma iyo iyo caaishaba inay wax bixin jireen lakiin ay kala duwanaayeeno caaishana wixii soo gaadhaba inay bixin jirtay asmina intay waxooga wixii soo gaadha intay haysay biiriso biiriso dabeeta hal mar inay qaybin jirtay waa laba hablood walaalaa cabdilaahi bnu subayrna de waa asme inankeediio caaisha waa u habaryar waa u habaryar cabdilaahi bnu subayr xilligii markaa maka uu haystay madiina ayaa waxaa lagu yihi habaryartaa caaishi intay guri keliyo ay lahayd gurigiiba intay iibisay xaraashtay ayaa lacagtii ka soo baxday ina dhammaanteed wa bixiso shilinba lamay soo hadhin iyaduna waxba ma haysato ama waxaa lagu yihi lacag yaroo ay haysatay u baahnayd ayay wada bixisayoo wax alaaliya wuxuu soo hadhay ma jiraan kelmaddaa markii loo geeyey baa cabdilaahi ilaahay wuxuu ka keenay wallaahi caaisha amba waxaa faraa badanee bixinaysa way joojin doontaa haddii kale waan xajirin doonaa xajirintu waa maxay waa qofka safiiha amba qofka maangaabkaa ee xoola haysta ee xoolihii tasarufkiisii aan wanaajinahayn kii soo gaadhaba iskaga raraya daadaadinaya qofkaas kale xoolaha waa loo hayaa amba waa ilmo yar amba waa qofka garaadkiisu aanu ku firnayn marka xajri baa la geliya waa laga xayiraa xoolaha waalidkii baa u haya aabihii walaalkii adeerkii qof mas-uula ayaa gacanta ugu haya marka caaisha muxuu ka soo qaaday wuxuu ka soo qaaday qof aan xoolaheedii maamulan karahayn caaishana caaishana korsatay cabdilaahi bnu zubayr cabdilaahi bnu zubayrna caaisha waxay dadkay ugu jeceshahay rasuulka ilaahay iyo abubakar kadib dad waxay ugu jecel cabdillahi bnu zubayr in aada u qaaliya buha waa inankaygii caaisha waxaa la dhaha soo maaha umu cabdillaah cabdilaahi bu cabdillahi bnu zubayr baa la yidhi ubad may lahayn calaa ayati xaal wuxuu ku yihi caaisha amba arrinkaa way joojin doontaa amba waan ka karantiimayn xoolaheedo waan ka xayiri xayiraaddu meelo badan bay gashaa xoolahay gashaa meelahay gasho waxaa ka mid a fatwada gabaygay gashaa ninku hadduu gabayo dadka looga taagi waayo carabkiisu uu dheeraado kanbuu gabeeyaa kanbuu aflagaadaynaya gabayga waa laga xayraa ma gebi kartid haddii kale waxaa saa kugu dhacaya berigii hore carabti waxay samayn jirtay qofka carabkaa laga laga amba waa la goyn jiray amba waa la daloolin jiray digniinta koobaad waxa weeyaan qofku uu gebiyey dad buu u gebiyey uu aflagaadeeyey xaal dee ayaa ku go-ay ninka odayga ahaa meelaha qaar aan laga hadli karin buu ka hadlay carabkaa laga daloolinaya waa digniinta koobaad marka intaa wixii ka dambaysa waa inuu islaaliyo mar labaadka hadduu ku celiyo gam waa la jaraya waa la goynaya khalaas maxaad kuwa gabi aadaad guraysaa une ilaa carabka uu kaa go-an yahay qoraalna maba yaqaano naanaada soo hayaa soo maaha gam way jarayaan waxyaabaha la la xajiriya waxaa ka mid a fatwada wadaadada qaarkood inay wax dhigaan inay wax sheegaan inay fatwoodaan waa laga mamnuuca fi bacd alayaan sharcan marka laga qofkaasi inuu qof fataana yahay aqoon wuu leeyahay laakiin garaadkiisii maskaxdiisu caadi maaha waa sheekh maangaaba waataan kuuhi dee aqoonta iyo hadday ishelaan fariidnimadu waa balaayo waa khatar aqoontu hadday ku dhacdo maangaab ka warran ninkii waxbuu bartay cilmi fiican buu leeyahay laakiin waa nacas waa wadaad nacasa waa wadaad maangaaba waa mid maakaasi kaasoo kale ma kala garanayo marka uu fatwoonayo xaaladda ay ku ay ku beegan tahay cidda weydiinaysa maxaa ka dhalan kara wax kasta uu iska odhanayaa dabeete balaayaa ka dhalanaysa waxaa laha hebel ma fatwoon kartid hebel kitaabkaa ma akhrin kartid hebel masaajidka ma khudbadayn kartid laakiin waxa ayaa sheegaya daalinkiiyo daaqiga maaha ka sheegaya waa qof diinta danaynaya diinta waa qof danaynaya qof diinta yaqaana oo masaalixdii iyo mafaasidii isu barbardhigay dadka ninkan miyuu waxyeelaynaya miyuu waxtaraya raalli ahaada aw la yaxjuranna calayha ama waxa weeyaan xoolaheeda gacantan kaga dhigi doonaa fa qaalat waxay tidhi caaisha ahuwa qaala haada ma cabdillaahi baa sidaa yidhi way hubinaysaa qaaluu waxay dhaha nacam bal maxay u sheegayaan bal maxay waa iska caadi hadalka waa la qaadaa moogta qofku hadal buu odhanaya midaan loo dhiiban baa qaadaya war maxaa la yidhi war waxa sidaa midaan loo dhiiban ninaan la odhan ugeeya baa iska qaadiya markaasuu ugeynaya qaalat waxay tidhi caaishatu caaisha waxay tidhi fahuwa lilaahi nadrun wallaahi isagu xaaladdu waxay tahay lilaahi nadrun ilaahay nadar waxaan ugu galay anlaa ukalima bna zubayri kelimatan abada cabdillaahi bnu zubayr dib dambaysa kelmad dambe inaan noo dhex marin dib ula hadli maayo intaan noolahay khalaas ninkaa waa kala dhimanay cabdillaahi bnu zubayr oo dambe anagoo la hadlaya waa iga xaaraan dhaar bay ka martay marka waktigii baa dheer cabdillahi bin subayr baa loo sheegay wuxuu yidhi waa dee habareertaay way yara cadhaysantay yaridaa waxoogaa way iska soo noqotay maalmaha qaar buu tago shib haddana way ku noqotay haddana wuu ku noqday bil bay gaadhay bilo kale bilo kale sanad waktigii baa ku dheerada cabdillahi bin zubayr fastashfaca ibnu zubayri bilmuhaajiriin dabeete cabdillaahi ibnu jubayr ergo waxa uu ka doonay inay caaisho ergo ugu tagaan muhaajiriintii xiina taalat hijratuha iyaahu markii hijraday ka hijrootay ee aamuskay ka aamustay markii uu ku dheeraaday ayaa wuxuu hi muhaajiriintii waa laigala soo hadla faqaalad waxay ku tihi wallaahi laa ushaficu fiihi axada abada wallaahi inaanan qof cabdillaahi ibnu zubayr iiga ergeeyey weligay maqlahayn weligii ma muhaajiriin haada yaani marka xaaladdu meesha muhaajiriin ay soo istaagto way yaraadeen muhaajiriinta way yaraadeen marka afarta muhaajiriinta ama tobanka muhaajiriin meesha ay isu raacaan waxba kamay soo laaban jirin cabdillahi ibn subayr wuxuu guntaba soo xaadho dadka yaa ugu culus muhaajiriinta muhaajiriintii buu dira waxay tihi hawreerina ilayadba waa muhaajiriyada maydaan muhaajiriyad ahayn iyadba makay ka timiye waa isla inakiya bay tiri waxba kala qaadi mayne cabdillaahi la hadli maaye maca salaama walaa uxanisu kuna dembaabi maayo nadrii dhaartaydii alladii nadartu bihi aan kun abadan dhaartaydiina weligey ka bixi maayo isagoo cabdillahi ibn subayr la hadli maayo weligey kumaan dhaaran ka noqon maayo nadarka marta waxaa looga jeeda waa dhaar way dhaaratay caaisha radia allahu tacala canha falamaa taala nimankii baa soo noqday oo quusa cabdillahi waxba kuma hayna bay dhahan khalaas caaisha way diiday cabdillaahi ma quusan falamaa taala dalika cala bni zubayr markii cabdillaahi ibnu zubayr arrinkaasi uu ku dheeraaday haddana mar labaad ayuu kalama la hadlay almiswar ibnu makhruma oo cabdillaahi ibnu lswad ibnu yaquus labadaa nin wa humaa min bani zuhra waxay ka soo jeedeen waa niman quraysha oo zuhra beeshale ka soo jeeda zuhra waa ayo waa nebiga calayhi salaatu wasalaam reer abtigii caaishana dadkay ugu dabacsanayd waxay ahayd rasuulka reer abtigii rasuulka reer abtigii hadday arrin ka doonaan may soo celin jireen markaa cabdillaahi ibnu subayr wuxuu soo fahmay caaisha cidda kale aanay celinayn inay tahay rasuulka reerabtigii labaadu soo helay masiib wuxuu taga fa qaala lahumaa labadoodii wuxuu ku yihi anshudukum allaha ilaahay baan idinku dhaariyey ilaa dakal ilaa dakhaltumaa calaa caaisha caaisha u gala inaa caaisha u gashaana u tagtaan baan idinku dhaariyey fa innahaa laa yaxilu lahaa iyadana xalaal uma aha an tandira qatiicatii inay ku nadartay ku dhaaratay inay goyso yani hadalka macnihiisu wuxuu yahay waxaa ilahay baan idinku dhaariyey caashana caaisha abareertay umal mu'miniinna dhex gala waxay go-aansatay inaanay la hadal inay igoyso iyadana xalaal umaha inay igoysaaye u taga oo iga soo ergeeya fa aqbala bihi almiswar wa cabduraxmaan abmiswar iyo cabdiraxmaan oo wada socda ayaa cabdilaahi soo kaxeeyey mushtamilayni calayhi iyaga oo go' soo saaray biardiyatihimaa labadoodoo good labadooda gobol yani u dhex socda kana go-a dhinacan buu ka saaray kana dhinacan buu ka saaro caaishima aragto markaasay gurigii yimaadeen xata istaadana calaa caaisha dabeeta caaisha iidan weydiisteeno albaabkay soo garaaceen fa qaala waxay idhi assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa salaamtii sharciga ahayd maxaa lagu soo hoyday aabal iska warrama meesha yaa ku jira maaha tanbaa saxa qofka marka koobaad aad ka hor timaado assalaamu calaykum dad dhamaystirto assalaamu calaykum waraxmat ullah labaatan derajo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu soddon derajo markaa isku yarayni anadkhulu ma soo galaa faqaala caaisha waxay tihi udkhuluu haayo soo gala codkoodii bay garatay ninka hadlay codkiisi bay garatay ma miswar ba miswar cabdiraxmaan cabdillaahi hadli maayo isagu waabuu dhuumanayaaba qaalad waxay tihi udkhuluu soo gala qaala qaala waxay dhan kullunaa ma dhammaantayo qaalat waxay tihi nacam haye dhammaantiin soo gala cabdillahi meesha ka filmaysa marka waa loo soo qariyey soo arkimaysa udkhuluu kullukum dhammaantiinba soo gala walaa taclamu caaishatu caaisha ma ogaa anna macahuma ibnu zubayr cabdillahi ibnu zubayr la socdo falamaa dakhaluu markay soo galeen le soo wada gala bay tidhi dakhala ibnu zubayri fi lxijaab cabdillahi ibnu zubayr xijaabkiibuu ugu galay gurigi waa kanoo kale ka soo qaad caaisha radia allahu tacala canha waa lasoo booqdaa waa loo yimaadaa su-aalo sharciga la weydiiyaa dadku way u imanayaan raggii baa u imanaya markaa dee dadkii soo hor fadhiisan mayse xijaab baa udhexeeya sutrad ayaa udhexaysa marka aduna agga dambe ay fadhidaa dadkuna halkan bay fadhiisan wixii su-aala weydiinayaan bay weydiinayaan marka ila isaga waa hooyadii waa habarintii soo maaha waa maxram bay u tahay soo maha markay soo galeen ayuu xijaabkii isagu ugu dhacay ugu galay intuu iska fayday buu galay xaggii dambey joogtay dabadeedna wuu isku duubay wactanaqa caaisha radia allahu tacala canha dabeete caaisha isku duubay hadda waa nin weyn cabdillahi ibnu zubayr cabdillahi ibnu zubayr caaisha muxuu ka baryayaa wuxuu leeyahay habar yar raalle ahowwo isaamax buu leeyahay wactanaqa caaisha watafiqa wuxuu bilaabay yunaashiduhaa inuu dhaariyo caaisha inuu ku dhaariyo inay la hadasho oo dhaartii ay ka noqoto yabkii xaala kownihi yabkii isagoo ooyaya iska ciyaari maya waa habare iska daayo islaam bay ku cadhootay barta iska caadi maaha wuu ooyaya wuu ka dul ooyay intuu qabto madaxa ku dhigay oo maaragtay uu ka dhunkaday uu saa isugu dibaa uu ka dul ooyay wuxuu leeyahay habar risaamax qalad baan sameeyay raalleehaw waa ninkii arnigaba haysta ninkani maha nin iska caadiya waa saxaabi waa cabdillahi bin sibira garanaysanoo intaasoo abtirsiin leh haddana meeshan iyo xijaas iyo aaggan oo dhan isagaa ka arrimiyo ka taliya wuxuu fahamsan yahay caaisha iyo isaga kala go-itaankoodu ceebta ay leedahay waa laba qof oo muslina oo walaala oo kala go-ay marka laga yimaado habareernimadii qaraabada adif ilaa daalika waa habareertii adif ilaa daalika waa uma almu'miniin markaa inuu qofku isilaaliyo marka qof ay kala go-aan qadiyadaasi inay meelkii ka dheganaato oo siduu arrinkaasi u xalin lahaa oo falowgeed u qabto waayahay wadafiqa almiswar waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan iyo miswarna waxay bilaabeen yunaashidaani inay dhaariyaan caaishata caaisha ilaa kallamathu inay la hadasho ilaah baan kugu dhaarina la hadal bal caasha ilaah baan kugu caasha intaa uu cabdillahi ka dul ooyay shib way aamusantaha shib way aamusantaha wuu madaxuu ka dhunkanaya waa kan habar yar walaa xaaga adaabaa ka sheekeynaya waayahay wa qabilat minhu oo ay ka aqbasho ayay weydiiyeen wayaquulaani waxay leeyihiin qad calimti waxaad ogaatay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu nahaa inuu xaaraantinimeeye camaa qad calimti waxaad ka ogaatay min alhijrati kala go-a dadku ay kala tagaan caaishay waad og tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaaraantinimeeyey dadku inay kala go-aan ay kala hijroodaan oo qofku walaalkii ka go-o uu ka tago waad og tahay waanu ku xasuusinaynaye kuu sheegi mayno ama ku bari mayno waannahu waxaa kaloo aad og tahay laa yaxilu xalaal inaanay u ahayn limuslimin qof muslima an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijradu kago uu ka maqnaado fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan tii caaqilku waa taas ee xalayto amba xaas ha haata caaqil amba saaxiibka ha haata amba walaalkaay waa saddex ishown faqaala wuxuu yihi falamaa akar qaala wuxuu yidhi ninkii ka sheekeynayay qisadu falamaa akaruu markii ay badi ay ku bediyeen caaisha atadkiira xasuusintii maxay xasuusinayaan axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu aalan tilmiyey waa kan wataxriija xarajka iyo dembiga ay qaadan karto haddii arrinkaasi ay diiddo markay ka badiyeen xasuusintoodii dafiqat iyaduna waxay bilaabay tudakiruhum inay xasuusiso waxaa sababta ku kalifeeyey inay dhaartan marto iyo qofku inuu dhaartiisii jebiyo dembiga ay leedahay wala doodaysa arrinkaas wuu jiraabay leedahay laakiin idinkuna waxaa ogaataan qofku intuu iska dhaarto dhaartiisii inuu ka baxo uu jebiyeyna wax weyn tahay wa tabkii waxaa kaloo ay bilowday iyaduna inay ooydo maxay ka ooyeysaa laba xaalo inankaa cabdilaahi ee inankeediia ee ay jecleedee kala goyane ka dul ooyaaya ooyintii way raacaysa waxaa kale ka ooyeysaa waxa ay samayn doontee labaad oo ah inay ka baxdo dhaartii intay ka baxdo ay jebiso inay kafaaro gudan doonto qofku dhaa waaas waaa ma samaynayo weligii wallaahi buu ku dhaaranaya haddii aad ku dhaarato dhaartii oo dhaartii wiii wax ka khayr badan ay kaaga muuqdaan inaad ka baxdo dee iska dhaqaaqi maysid waa inaad maxay samayso waa inaad kafaaro gudataa dee dhaartii waxbaa kugu waajibiyey wixii kugu waajibay waa inaad samayso wa taquulu caaisha waxay bilowday inay tidhaahdo inii qad nadartu nidar baan galay waan dhaartay waannadru shadiid dhaartuna way xooggan tahay nidarkuna wuu xoog badan yahay ka bixitaankiisu ma sahlana falam yazaalaa kamay suulin bihaa iyada xataa kallamat ibna zubayr ilamaa iyo cabdillahi ibna zubayr la hadashay kamay tegin ka dhaadhiciyeen uma actaqat dabeetana waxay xoraysay fii nadrihaa nadarkaa ay gashay ee dhaartaasi ay gashay waxay xoraysay aawadeed oo kafaaraguda ay u bixisay arbaciina raqaba afartan addoon waxay leeyihiin markii cabdillahi saa u baxay markiiba toban adoon buu usoo diray tobanka adoon adigaa iskale buu ku yidhi tobankiibaa loosoo ayaa u yimi tobankii way xoreysay qaar kalaa soo galay way xoreysay ilaa afartan ay ka gaadhsiinaysay uma dabadeetana kaanat waxay ahayd tadkuru mid sheegta oo xasuusata bacdamaa actaqat arbaciina raqaba markay afartan adoon xoreysay kadib ayaa waxay xasuusan jirtay nidarkii ay gashay ay jebisay fatabki markaasay ooyi jirtay xataa tabulla dumuucuhaa khimaarahaa ilaa ilmadeedu ay goyso khimaarkay xidhan tahay intay ilmada kasoo daadegto ilaa ay ku daadatay ilmadu oohin aawadeed yacni waxay ka cabsi qabtaa nidarkaasi ay ka baxday in lagu ciqaabo waa shay weyn oo aan ku dhacay haddaba way kafaaradii bay gudatay inay cabdillaahi ibnu zubayr ka aamusnaato iyo inay la hadasho emaa khayr badan inay la hadashaan khayr badan nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi midkiin hadduu nidar galo ama dhaaru galo oo shay uu ka dhaarto oo dabadeetana ay u muuqato waxa uu ka dhaartay inay ka khayr badan tahay waxa uu ka dhaartay yacni inuu aamusnaado oo dhaartiisa sii xajisto iyo dhaarta inuu jebiyo inay u khayr badantay dhaarta inuu jebiyo oo waxa uu ka dhaartay ay wanaagsan tahay dhaartiisii ha jebiyo ama nadarkiisii ha jebiyo kafaarana ha bixiyo caaisha ruqsad bay haysataa laakiin dhaartaa la weyn caaisha radi allahu tacaala canha wallaahi bilaahi tallaahi baskonaf macaynkaasa maymay wallahi waa caynkaa dhaar baabaan ku maraye hadhowba ohanay warni wayna ka dhaareeniyow bal istakfirullah bal waayo wada buu iska leeyay caadi su-aalka iska fadhiya culaysba kuma hayso imikuu dhaaranaya qofku wuu ka laabanayaa beenbu ku dhaaranaya wuu ka laabanaya waxbuu ka dhaaranayaa shir dambe noocaasa wallaanan dib u imanayn buu odhanaya xaaj been suldan miyaad waaranta kan sheekh raalle ahow bal waayo wada waayo waan imanay hadii la ka dhihin istakfirullah wayna ka dhaariyeen basiid intaa yar caadiga waa isla meeshii culayska dhaarta la jebiye ay leedahay qofku ma fahmayo ma garanayo ma qiimeynayo caaisha radi allahu tacaala canha iyada oo bixisay nidarkii oo afartan addoomood xoreysay hadda ka badan wixii laga doonayey ayaa haddana markay ku soo dhacdaba way ooyi jirta way ilmeyn jirta meesha maxaynu ka qaadanaynaa qofka muslimka inaan laga hijroon oo aan laga go-in oo qofku aan odhan weligii la hadli maayo waxyaabaha qaar laga soo reebay ayaa jira oo xagga diinta ku saabsan insha allahu tacala waynu gaari doonaa baabun waa xadiis saxiixa bukhaari baa wariyey iyo muslim iyo abu daawud iyo axmed waa xadiis saxiix oo sugan waxyaaba fara badan baa ku jira oo qofka muslimka ergada inuu galo labada qof haddii uu mid khalad sameeye qaladkiisa inuu ka soo laabto qofka muslimka hergada inuu aqbalo dhaarta qofka inay ku adagto dhaarta xaqeeda in la mariyo xaqeeda in la siiyo qofka muslimkaa ka go-itaankiisu inay aad iyo aad u adag tahay saddexisha wax ka badan labada qof inaanay kala maqnaan karin oo cadho iyo afbuur aanay ku kala tegi karin waxyaaba fara badan baa ku jira baabun hijrat lmuslimi qofka muslimka hijradiisa in laga hijroodo waa baabka horbu daba socda can anas bni malikin radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi laa tabaaqaduu ha isu cadhoonnina walaa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tadaabaruu dhabarka ha isu jeedinina markaa iska hor timaadaan ha kala weji dadbina wa kuunuu waxaa noqotaan cibaad allah ay yaa cibaad allah addoomaha ilaahayow waxaa noqotaan ikhwaanan walaalo walaalowna afkaa maahee walaalo dhaba oo runa walaa yaxilu limuslimin qof muslima xalaal uma aha an yahjura akhaahu walaalkiisa muslimka inuu ka hijroodo fowqa halaasi layaalin saddex habeen wax ka badan saddex maalmood wax ka badan lix caana maal weeye maalin iyo habeen iyo maalin iyo habeen iyo maalin iyo habeen saddex cisho wax ka badan walaalkaa cadho iyo afbuur iyo hebel waxaas igu sameeyo la hadli maayo intaa wixii ka dambeeya waxaad gashay soonihii qaldanaa soonihii xaaraantaad gashay maalin baa lagu ogoliyay waxaa loogu ogolaaday waxaa loogu ogolaaday qofka ibni aadamka ahi waa ibni aadam wuu cadhoonayaa waa lagaa cadhaysiinayaa wuu diirayaa qofku mararka qaar ba qofku ismadax maraya shareecadu waxay sitay jaanis saddex habeen waa imse saacadood afar iyo labaatan iyo afar iyo labaatan waa sideed iyo afartan iyo afar iyo labaatan toddobaatan iyo laba saacadood weeye waxaa lagu labiyo toddobaatan saacadood cadhaysnow labiyo toddobaatan saacadood kadib baan sii cadhaysnaanaya lagaa yeeli maayadi cadhada waa inay kaa godo marka saddex cisho wax ka badan dadku ma kala maqnaan karaan mahmaa kaanat duruuf walaalo ha ahaadaan aabba ha isu ahaadaan asxaab ha ahaadaan qaraabo ha ahaadaan waxyaabaha qaar baa laga soo reebaa ku saabsan diintan ku idhiyo muddo dheer lagu kala maqnaan karo oo rasuulku alayh isalaatu wasalaam saxaabiba wuxuu ka aamusnaa saddex saxaabi muxuu ka aamusnaa konton habeen qalad diimeed bay galeen qabsoo kacab ibnu maalik raggiisii konton habeen baa la juuq maaha inuu ka aamusayo keliya asxaabtana wuxuu ku yihi qof la hadli karaa ma jiro khalaas walaa walaalkii walaa abiin nin salaanta ka qaadi karaa ma jiro meelaha keligood uu soo marayaa meesho bal suuqaa dhan oo hargeysaad soo dhex martay oo qofku salaamaya aanu jirin oo markaad maqaaxi timaadaad shahayso afartii qofkii ku fadhiyay ka kaacayaan aad keligaa ku soo hadhaysa ka warran aad gurigii tegayso ilmaha ay ku dhaafayo oo aabbaha aad u tegayso iyo hooyada aabbaha iyo hooyada midna aanu kula hadlahayn ka warran aa cunaqabateen xagga hadalka khalad diimeed buu ninkaasi gala nimankaasi khalad diimeed bay galeen laakiin wixiina dee inoo dhexeeyana kan isla naqaano saddex cisho wax ka badan lama ogola waay aql adig aql adig maxaa ku daba dhigay kuwaas ninkaasi islaantiisa way isla kaayamanayaan soo maaha xisaabtaa eeg waxaa laga hadlayaa labadii qof inay wada hadli waayaan ay isu cadhaysnaadaan ta laga hadlaya waa taas cilaaqaadka dadku ay wada leeyihiin dee laba meel bay u taaganta labada qofka saaxiibka ahi inay isa salaamaan inay isbariidiyaan oo qura miyay tahay xaalkoodu maye maaho meel bay maraysaa meel bay maraysaa meel bay maraysaa ninkii xaaskiisu waa saasoo kale waxyaabaha qaarkood waajib maaha markasta qofku inuu sameeyo xisaabtaasoo kale qofku cunaqabateen buu midkoodka kala yaro saari karaa sheekadii kale iyo meehaahii iyo marxabaysiintii waxyaabahaasi qofku uu yarayn karaa laakiin waxaa la diidan yahay labada xadiis baa inoo iman doono way iska hor imanayaan kaasina xaggaasu u jeesanaya kaasina xaggaasu u jeesanaya la wada hadli maayo laysa salaami maayo afkaa la isu bariya o la isu cadhaysanya kala go-itaanku waa kaas intaa waxyaabaha kale ka hooseeya zamanka haddii laba qof ay wada hadlaan oo hadalku u kala furan yahay marka waxoogaa la sii jooga si dan iyo duruufba way usoo way isaga iman doontaa ha dhowto lakin inta laga hadlaya imka waa taas waa kala goyitaanka xisaabaha hoose waa waxa weya masaali masaali masaalaxada way geli kartaa iyo cunaqabataynta iyo maarata mararka qaarkood in la isku taago ha xilli maya muddo dheer maaha yani waa xilli dee macquul u gana qofku xilliga de waa ciqaabtu xilliga geli karto culamadu waxay ka hadlaan haddii wadaadku iskaba aamusu iskaba tago gabadha waxaa waxaa gabadha u banaan inuu fasak inay qaadato fasak inay qaadata gabadha u banaan hadii wadaadku yidhaha anigu waan cadhaysnahayo khalaas waa kala dhammaano anigu gabadh kale iska guursanaya wakti baa la siinaya waxa la isweydiya culamada qaar waxay saddex bilood qaarkood waxay dhahan inta gabadhu ay ciddo tirsato afar bilood afartaa bilood wixii ka dambeeyo amba wadaadku waa inuu soo laabto ama xaq waxay u leedahay inay fasakh qaadato ya ilan meesha maarata xisaabtu waa xisaabe hahe can cadaa ibnu yaziid alleyfi رضي الله تعالى عنه ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ساحبكي نكن هوري صحابي ما وتابعي رسولك ساحبكي وأبو أيوب الأنصاري قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي لا يحل لأحد أن يهجر أخاه حلال معها متكين ولكن كيشرودو كقونادو فوق ثلاث ليال سدح بين وحكبضا yaltaqiyaani waa kaas caaqil fiiri yaltaqiyaani way iska hor imanayaan fayasudu haada wayasudu haada kaasina wuu jeesanayaa kana wuu jeesinaya waxay la macno tahay walaa tadaabaruu dhabarka haysu jeedin wejiga isa siin maayaan qacma kusiisa wejiga xaggasaad eegeysa waar maanta maxay ka soo warbixay buu leeyahy caloosh ka odhanaya kana xaggaas weeya kale wejiga isa siin maayaan isa salaami maayaan wada hadli maayaan wa khayruhumaa labadooda waxa u wanaagsan oo u khayr badan alladii yabda'u bisalaami ninka aamuska jebiya ee salaanta bilaaba waa isdhaaftaanuun maantaa isdhaafteen baraa isdhaafteen waa iska hor timaadeen weji gabax waa kala jeesateen ninka idhaahdo war wallahi waa nacasnimo salaamu calaykum calaykum waar hebel bal warran soo ma wanaagsan khayr waa haddee shaydaan baa inaga shaqi inaga dhex shaqeey raalle ahow amba salaantoo keliya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabara haddii salaani meesha ay timaado salaanta qaaditaankeedu uu yimaado hadalka wuu furmay marka labada ka salaanta bilaabo ayaa labada labadooda kaasaa khayr badan waa xadiis saxiixa oo bukhaari muslim baa soo wariyey hore soo xadiistu waa iskooda macne عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل لا تباغضوا هيسنعين ولا تنافسوا هترتمنا هيسباليا عنا أو أرماء الدنيا هكترتمنا مدحنمو iyo maal iyo magac iyo maamuus ha ku tartamina u kala hadha walaalkaa meesha uu maray uga hadh xadiiska oo dheer baa inoo iman doona hadii ilaahay ka dhigo xaggaa dambe aynu ku macnayn doona laakiin macnaheedu waxay tahay inaan arrimaha adduunyada lagu tartamino laisbaalyaacin oo qofku walaalkii inuu u daayo wa kunuu waxaa noqotaan cibaad allaahi addoomaha ilaahayow ikhwaanan walaala noqda walaaluhu ismana nacaan mana tartamaan ya mana tartamaan labada nina walaala ahay kana kan buu wanaagga la jecelya kana kan buu la jecelya isna wanaaguu doonaya markay meel isugu yimaadaanna way isu huraan kana kan buu uhuraya kana kan buu uhuraya laakiin haddii meesha ay timaado inay isbaal yaaciyaan oo kana naftiisa wuxuu doonayo oo kana ka hororso uu leeyahay dee walaaltinimadii way dhaawacanta walaaltinimadii dhab maahee waa iska sheeganaysaan isna caybkuna kaba sii daran albuqd waa shaxnaaga iyo caloolxumada dadka caloosheena wax isugu hayaan عن سنان بن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام لبا هدي سوتش على عدان إلهي درتي أو في الإسلام أم با إسلام ما يسكتش على عدان وحن با يسكين كياني أم مسلم نمو يا إسلام نمو يا ولالة نمو با يسكين كيانتي وحكا يسكين كياني مصالح كلا يا الدنيا يا الرير رير iyo qaraabo qaraabo xisaabaadkiisu ma waxaa isu ken keenay oo keliya diin iyo walaaltinimo diin baa isugu timaadeen oo ku walaalowdeen fayufariqu baynahumaa awalu dembin yuxadisuhu yuxdisuhu axaduhumaa oo dabeeta wuu kala kaxeeyo labadoodu midkood dembi uu galay macnaha meesha ku jira waxa weeye haddii laba qof ilaahay dartii isu ay isugu yimaadaan oo ilaahay dartii isku aaminaan oo isku jeclaadaan iyo islaamnimada oo dabeeta aada aragto labadii nin oo kala go-ay wax kale meesha ma yaalaane labada midkood baa dembi galay oo ilaahay caasiyey macnaha bacda selef baa waxay dhahdeen haddaad aragto dadkii ku jeclaa ee ku soo dhoweynayey oo agtooda aad ka macno beeshay oo qiime aan kuu samaynahayn oo aan ku soo dhoweynahayn aan ku qadarinahayn waxaad ogaataa macsi aad gashay baa jirta macsiaa lagu karbaashaya haddaad ogaato dad aan ku soo dhoweyn jirin waagii hore oo kaa weecweecanaya ku soo dhoweynayo ku ixtiraamaya daacaad iyo wanaagaad samaysaa jiray ilaasho oo islaali yacnaa qofku markuu ilaahay adeeco ilaahay uu jeclaado dadkuna way jeclaanayaan mucaadala basiita haddii qofku ilaahay uu nacana dadkuna way nacayaan hale maxaynu ka sheekeynay qofka beenaalaha been baad sheegaysaa waa lagaa rumaysanayaa been baad sheegaysaa waa lagaa rumaysanayaa way soconaysaa ilahay agtiisa waxaa lagaa qorayaa beenaale beenaalihi baa soo daadegao dadka ibni aadamkabaa lagu soo dhex tuuraya dadkao dhan waxay isla dhex marayaan hebel waa beenaale marka qofka aqbalitaankiisa iyo diidmadiisu waxay ka timaadaa samada qofku ma samaysto magaca iyo sumcadda iyo wanaagga iyo jacaylka qofku ma samaysto wuxuuna ninka hebel wallahi nin magaciisibu ee kataba ismahu fii naqshin min xajar bay ka odhanayaan magaciisa wuxuu ku qoray dhagaxbuu ku- ayuu ku xardhay bimacnaa qofka isaga karaamadiisa samaystay oo magaciisa samaystay oo haybadiisa samaystay waa qalad qalad weeye haybadda iyo jacaylka iyo maxabbada iyo dadku waxay kuu haystaan ee wanaagga ahay kuu malaynayaan waxay ka timaadaa xagga ilaahi subxaana wa tacaala qofka in la nacana waxay ka timaadaa xagga ilaah ilaahay baa ku nacaya walciyaadu billaah dabeetna dadkii baa nacaybkii lagu dhex dhigaya dadkii baa nacaybkii lagu dhex dhigaya dadkii unbaa kuma qadarin waayo macnaba kuu samayn waaye waad hadlaysaa nin weyn baa tahay waa kan hadalkaagu macnaba samayn maayo waayahay markaa xadiiska macnihiisu waa inkaasoo haddii laba wa- labo ay ilaahay dartii u walaaloobaane isku bartaan oo dabeetana ay kala go-aan wax kale may kala kaxayna waxaa kala kaxeeyey labada midkood baa dembi la yimi can mucaada qaalat waxay tihi samictu hishaam ibna camr alansaari ibna cami anas ibni malik radia allahu tacaala canhu wa kaana qutila abuuhu yowma uxudin waxay tihi waxaan maqlay hishaam ibna caamir alansaari hishaam oo uu dhalay caamir alansaari oo ilmaadeer caamir alansaari oo ay ilmaadeer ahaayeen anas ibnu maalik amba hishaam oo ilmaadeer ahaayeen anas ibnu maalik wa kaana qutila abuuhu aabbihiina waxaa la dilay yowma uxudin maalintii uxud ayaa la dilay ninkaa la yidhaahdo ee hishaam ibnu caamir waxaa lagu dilay dagaalkii beder marka waa inankiisii caamir waa inankiisii hishaam ayaa wuxuu leeyahay anas ibn malik anahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa mucaada waxay leedahay waxaan maqlay hishaam ibnu caamir annahu isagu hishaam samica inuu ka maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaah oo yaq- oo qaala yidhi laa yaxilu limuslimin qof muslima xalaalu maaha an yusaarima inuu gooyo musliman muslim kale xadhkaha inuu u laabo oo xadhkaha u jaro fowqa halaaثin saddex wax ka badan fainahumaa iyagu naakibaani can ilxaqi xaqii bay ka weecdeen oo ay ka leexdeen maadaama calaa siraamihimaa intay kala go-a ku jiraan xaqii way ka durugsayen kaasina xaqii xaggaas uga dhaadhacay kaasina xaggaas uga dhaadhacay wa ina awalahumaa fay-an kooda soo hor laabasho dhow wa ina awalahumaa kooda ugu soo horeeya fay-an xagga soo noqoshada yakuunu kafaaratuhu ayay noqonaysaa kafaaradiisu ay- yakuunu kafaaratun canhu sabquhu bilfay-i kafaaradiisu waxay noqonaysaa oo dembigiisa lagaga dhaafayaa u soo degdega soo noqoshada macnaha xadiiska hore aynu sheegaynay iminkunbu macnaynayaayo laba qof oo walaalaaya hadday kala go-aan saddex cisho wax ka badan labadaa qof way dembaabeen kooda soo hor laabtana dembigiisii uu dambaabay waxaa lagaga dhaafayaa soo hor laabashada markaa salaanta yaa lagaga horraynin iyo soo noqoshada war hebelow shaydaanka iska naaroon iyo shaydaan bayna dhex cararee ilaa adeero raalli ahaw qaladka aniga isaar haddaad doonto waa nin u cilaaqadayna aynu soo celino ka ka bilaaba ee taa la yimaada waxay ka dhigan tahay dembigiisii waxaa lagaga dhaafayaa bilaabitaanka uu bilaabay cilaaqaadka inuu soo celiyo waa waadix soo ma wain maataa calaa siraamihimaa taa u fiirsada hadday kala go-naantii ku dhintaan lam yadkhula aljannata jamiican abadan jannada wada geli maayaan jannada isugu iman maayaan maxay ka dhiganta jannada ma gelayaan kala cadaabtay tegayaan bay ka dhigantay labadaas hadday kala go-a ku dhintaan iyagoo aan isa salaamahayn oo kala dhintoo kala go-an hadday sidaa ku dhintaan jannada isugu iman maayaan sharax ma leh sharax ma baana halkaas wain sallama calayhi faaba haddii midkood waxaad ka cabsi qabtaa iminka inuu ninku idhaahdo een intaa waxoogaa kala cadhaysnaydeen aad tila war nin heedhe war mi- adigu bilow u tag salaamu calaykum war hebel shaydaanka iskana salaanta waa naga taxu ku salaamayne uu kaa dhaqaaqo uu gacantaba kaa qaadi waayo maaragtay aad gacanta iska laabato ha ka baqanin raganimaad samaysay isna nacisnimuu sameeyey had- wain sallama calayhi hadduu salaamo faabaa dabeetana uu diido an yaqbala tasliimahu salaamtiisa inuu aqbalo wa salaamahu iyo salaamtiisa radda calayhi اlmalaku adiga salaamtii waxaa kaa qaadaya malag wa radda cala alaakhari kii kalena waxaa ka qaadaya ashayطaanu shayطaan waa xadiis saxiixa marka adigu eeg assalaamu calaykum baa tidhi wuu iska dhaqaaqay salaantaadii cidla may dhicine xagga malaa'igtay qabanaysaa afbuurkiisuna wuxuu tegayaa xagga shaydaanka markaa ninkaa waa kala baxdeen jannada isugu iman maysaan jannada haddaad gasho kuugu iman maayo ninkaas haddii de adiga aad tahaynoo kaafka buuraya salaanta qaadi waaye jannaduu isna geli adna naartumaad geli doontaa bay ka dhin jannada isugu iman maysaan can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaa yidhi waxay tidhi caaisha rasuulkaa igu yidhi bay ka dhiganta innii laa laa acrifu qadabaki wa ridaaki waxaan aqaanaa markaad ii cadhaysan tahay iyo markaanaad ii cadhaysnayn xadiis kale wuxuu ahaa innii la aclamu idaa kunti canii raadiyatan wa idaa kunti calaya kadba markaad ii cadhaysan tahayna waan aqaanaa xaaladdaadu caynkay tahay aad u kacsan tahay markaad caadigee iska tahaad ii cadhaysnaynna waan ku aqaanaa qaalad waxay tidhi qultu waxaan ku uhi wa kayfa tacrifu dalika yaa rasuula allah oo rasuulkii ilaahayow maxaad maxaad ku taqaanaa psychology maaha mogta waxani cilmi nafsi maaha yani cilmi badan uma baahno cilmi badan badan badan uma ba laba qofu intaa wada joogay qofkaasi maalinta kuu kacsan yahayna markaad saa guriga u soo gashaad garanaysa markuu caadiga yahayna waad garanaysa socinkaas maaha dadka de waxaan sheeg dhalinyarta maaha odayaashu way garanaya waa la garanaya xaajiyaddu markay kacsan tahayna waad garanaysaa markaanay kacsanayna waad garanaysaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam caaisha markaa xaaladan ay sheekaysanayeen waa caadi ma kacsanaa caaisha waxay tihi wa kayfa dalika ya rasuul allah rasuulka ilaah wa kayfa tacrifu dalik saad ku garanaysaa qaala wuxuu ihi inaki adigu idaa kunti raadiyatan markaad raalli tahay qulti waxaad tidhaahdaa balaa warabbi muxamedin dhaartaadu waxa weeyaan haa arrinkaasi waa sidaa waxaan ku dhaartay muxamed rabbigiisaan ku dhaartee meesha maxaa soo maray magaciisii wa idaa kunti saakhiatan markaad ii cadhaysan tahayna qulti waxaad tidhaahdaa laa warabbi ibraahiim magacaa meesha ka baxa intaad magacayga dhiliid karayso ayaa waxaad tidhahdaa may waxaan ku dhaartay rabbiga ee nebiyullaahi ibraahim markaa way tallaabaysaa maarta magaciisi bay ka boodaysaa marka markaa wuxu uhi markaad tidhahda walaa rabbi ibraahim waxaa dha wallahi maanta waa lagu kacsan yahay xaaladdu caadi maaha laakiin tidha laa wa rabbi moxamed hadday tidhaahdo wallahi xaaladdu waa caadi qaalad waxay tidhi qultu waxaan ku uhi ajal haa wallaahi waa runtaa bay tidhi waad garatay lastu uhaajiru ilaa ismaka cadhadaydu taad moodday maahee waan is waan isqabtaabay leeda waan is- waan soo kala hadhaayo wuxuun baan ka haajiraa magacaagu keliya ya salaam waxaan ka haajiraa magacaaga uune sida kale kuuma naco sida kale kuma naco saa waa in loo fahamsanaado haddii ninka gabadha ay isku yaro dhacaan ay tana waa nin warqadayda isii ho waatane gabadhii baa inacday muu odhanaya moogta warqaddii bay weydiisatay waxaaba laga yaaba warqadda isiidu inay inay jeclaanba ka tahay baa suuragala ama bal qiyaasayso bal ninkani bal horta inteen leeg buu inteen leeg buu ogol yahay wada joogitaankiina ma intan in leeg ma intan ma intan ma intan marka bal qiyaas maanta marka haddaad markii horeba doonaysa waa nin may kula hadasho un maalin keliya ada xaalad abuur ahayd d hebel waxaan u malanaya wada noolaan kari mayno ha ana wallahi waan islahaa baad leedahay lafteedu waan islahaayo wada noolaan kari maysaane walaalin kale faatixaysano khayr allah ku siiye marka way ku qiyaastay meesha taagan tahay laakiin qofka hadduu iskiijiyo dhaha may socon mayso gabadhii waxay ogaanaysaa ninka odaygaa agtiisa qiimo weyn inay ku leedahay waxyaabaha qaar uu samaynaya inaanay xumaan ka ahayn laga yaaba dabeecad xumayn ay ka tahay laga yaaba duruufi inay jirto waxyaaba noocaas qofkuu ku cudur daaraya markaa is yaraa isku buuqu macnaheedu ma aha in la isneceb yahay caaisha radi allahu taala waxay leedahay radi allahu tacaala canha waxay leedahay rasuulki ilaah magacaagumaan meesha ka saaraaye dee kuma wada naco kuma wada naco waa sida ay tahay dadka isqabaa inay isu fahmaan ninku waa inuu fahmaa xaaladda xaaskiisa xaasku waa inay fahanto xaaladda ninkeedu ku jiro waa inay fahantaa markuu qofku taa fahansan yahay dee waxyaabaha qaar buu qofku dhowrsanayaa layaaba qofkii oo cadhaysan oo cirkaa maraysa oo beenba loo soo sheegay inuu dhaha kaale maxaa waxay waxa loo samayn waayo waa waba samayn mayne waa la islaynaya markaas soo maaha marka markuu arkay in xaaladdu aanay caadi ahayn inuu iska daayo oo uu la eegto wixii su-aala xilliga dee aanay mushkiladdu aanay kacsanayn lakiin haddii adiga kuu tahay waa isla iyadii uun markaad soo gashana waa ti haddii cadhaysan tahay waa iyadii un aad tidhaahdo oo hadalkaaguna mid keliya uu ahaado halkaa qalad baa ka soo baxaya qalad baa ka soo baxaya marka isla fahamku waa qaali waayahay baabun man hajara akhaahu sanatan qofka walaalkii hal sano ka hijrooda ee la hadli waayo can abi khiraashin اlأslami annahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ka maqlay yaquulu isagoo leh man hajara akhaahu sanatan fahuwa kasafki damihi qofka walaalkii sanad ka maqnaadee ka aamusnaadaa wuxuu ka dhigan yahay dhiiggiisa inuu daadiyey yaa kariim dhiiggiisa inuu daadiyey bay ka dhigan fahuwa ka safki damihi dhiiggiisa inuu daadiyey bay ka dhigan tahay faallo ma leh walaalkaa waa disho oo dhiiggiisa aad daadiso aad dhiiggiisa qubto oo la aaso iyo sanad inaad ka maqnaato aad la hadli weydaa way ku siman yihin can cimraan ibni abi anas ana rajula min aslama nin beesha aslam la yidhahdo ka mid ihi xadiiskaas waa xadiis saxiixa inuu sheegayna hore abu daawud iyo axmed iyo xaakim baa soo wariyey min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nin aslam beeshaa la yidhaahdo ka mida oo maaragtay asxaabtii rasuulka ka mida ayaa xadaahu uga sheegay can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nebiga uga sheegay qaala nebigu inuu yidhi hijraة اlmu'mini qofka mu'minka inaad ka hijrootaad ka goodaa sanatan sanad ka damihi waa dhiiggiisoo kale waa dilkiisoo kale yani qof muslima sanad maana wada hadal oo maalin kasta is aragtaan oo kana dhaafo kana dhaafo sanad hadday gaadho dil bay ka dhiganta dil baa lagu xisaabinaya wa fi lmajlisi majliska uu ka sheekaynayo ka warramayo cimraan ibna abi anas waxaa fadhiyey moxamed ibn اlmunkadir ninkii la odhan jiray moxamed ibn munkadir waa garanaysaan nin taabiciya ayuu ahaa oo asxaab fara badan soo gaadhay radia allahu tacaala canhum ajmaciin oo caabida caabid faqiirna ah waxaa la odhan jiray alimaam alqudwat اlbakaa alimaam alqudwat اlbakaa nin imaama oo qaari ah oo lagu daydo oo oohin badan ayuu ahaa sideen aan isaga fadhina isaga quslina ma ahayn marka xadiiska nebiga alayh isalaatu wasalaam saa u akriyo ismuu ohan jirna wuu ooyi jiray marka waa la ohan jiray alimaam اlbakaa imaam imaamkii oohinta badnaa buu ahaa qalbigeena inanka engegey mogta waan iska soconnaa inaku sunna nebiga alayh isalaatu wasalaam aad inooguma weyna waxaa la sheegay maalin maalmaha ka mid a caaisha radia allahu tacaala canha inuu yimi isagoo baahan wuxuu ku uhi hooye wax lacaga ma haysta ila waa hooyadii wax may kaalmayn kartaa caaisha waxay ku tidhi waxba ma hayo maanta laakiin wallaahi haddaan toban kun oo dinaar maanta haddaan hayo kaamaha kaladena waan ku wada siin lahaa waxba may hayn markaa caaisha khalaas buu uhi waa yahay wuu ka dhaqaaqo wuu baxay markuu sidaasunu baxay ayuu qof caaisho u soo galay wuxuu sidaa toban kun oo dirham buu sidaa oo caaisho loo soo dhiibay oo hadiyada caaisho markii loo dhiibay lacagtaas waa maxay waa inta oo waa imise waa toban kun waxay tii wallahi ilahay way imtixaamay ilaahay wuxuu eegayaa inaan ka soo baxay imtixaankaasi in kale ka soo qaad maanta nin baa wuxuu ku warnay ciyaalka bilaa masaarif mid ma hayo waxay sii sabta wallahi shilin lacaga maya haddaan kun doolar maanta hayo waan ku siin lahaa kunkii baa lagu ka dhaw kunkii lagu dhiibay waa lagu imtixaamaya soo arki maysid hadaad boqol dirta ka waran waar markiibay soo gaadho khayr allaha ku siiye ee boqol kaa qaado imtixaankii kamaad soo bixin de kamaad soo bixin caaisha waxay tiri wallahi waa la imtixaamay qof bay weedha waxay tiri waa maxamed sii socdee ka dabagee tobankii oo wada socda tobankii shini kale may hadhin markaa way baastay imtixaamkii caaisha radia allahu tacaala canha waa loo geeyey wuu sii socday markaa waa doob waxba ma haysto suuquu sii maray gabadh addoona ayuu sii iibsaday gabadhii addoontaas waxay u dhashay saddex carruura maxamed iyo abubakar iyo cumar ayay u dhashay saddexdaa carruure waxaa la yidhi lama kala gelan jirin keebaa fadli badan ma kan keebaa cibaado badan ma kan mise kan mise kan lama kala yaqaano lama kala yaqaano yacni mid kastaaba cibaadadiisa iyo cilmigiisa iyo alla kacabsigiisa waa laga yaaba markaase waxaa la isweydiinaya nima maxamed baa fadli badan oo qiimo badan mise abubakar mise cumar hadda magacyadana fiiri waa moxamed iyo abubakr iyo cumar buu kala bixiyey waxaa la sheegay maalin maalmaha ka mida nin baa madiine yimi markaasaa wuxuu yihi nin lacag fiican baan hayaayo waxaan doonaya qof aan lacagtaas siiyo dadka culimada ah akhyaarta sl maxamed ninka maxamed la dhahdo ninka cumar cumar uti ninka la dhahdo ninkaasaa ayaa iska baahanoo nin sheekoo caalimana ah kiiba u geeyey ma qaadanaya bu ku yihi khalaas xoolaaga iska hayso wuu soo laabtay wuxuu ku warkaasina qaadan maayo iyaan u geeya walaalkii walaalkii walaalkii abubakr abubakrna waa ku soo celiyey haddee kiina wuu diida maxaan sameeyaa hadda waa lacag waxaa la diidaya xaaji waa bahashina dawrkasideennaka maanta kiina wuu soo diiday waxaa la yidhi iska daayo waxaad u tagtaa ninka maxamed la idhaahdo cumar m cumar baa horreeyey abubakar baa maxamed u tag baa lagu yidhi maxamed kiina wuu soo diiday wuxu reer madiinow iska daayo waxaanoo amba kuwaasoo kala dhala amba iska daaya ubadka buudniyo amba ubadkii iska daaya amba kuwaas oo kale adduunka keena oo saa yani saa ugu tabca oo tarbiyadda noocaasa si maxamed ibnu kadir qisadiisu aad bay u dheer runtii waa ashkhaasta ay tahay had iyo jeer in laga sheekeeyo dadku ay fahmaan macnaha dadkii wanaagsanaa ee naga horreeyey qiimaha ay lahaayeen wa fi lmajlisi majliska waxaa fadhiyey moxamed ibn munkadir waa cabdullaahi ibna abi cataab citaab maha waa cataab faqaalaa waxay yidhaahdeen qad samicnaa haadaa canhu laftayadu kaasaanu maqalay anas radia allahu tacaala canhu baabun kaasanu dambaysiinaynahay almuhtajiriin kuwa kale hijrooda can abi ayuubin alansaariy radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa yaxilu limuslimin qof muslimo uma bannaano an yahjura akhaahu fowqa alaa fowqa halaaثati ayaamin saddex cisho wax ka badan yaltaqiyaani way kulmayaan fayacridu haada fayucridu haada wayucridu haada kaasaa jeesanaya kana wuu jeesanaya kala weji dadbaya wakhayruhumaa waxa u khayr badan aladii yabda'u bisalaami ka salaanta bilaaba waynu soo sheegnay xadiiska can mucaadata annahaa samicad waxay ka maqashay hishaam ibnu caamir xadiiska soo sheegnay buu soo celiyey yaquulu isagoo leh samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan maqloo yaquulu laa yaxulu limuslimin qof muslima uma bannaano xalaal uma aha yusaarimu musliman qof muslima inuu jaro fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka sarreeya oo ka badan fa innahumaa iyagu maa saaramaa intay kala go-an yihiin fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka badan fa innahumaa naakibaani cani alxaqi xaqa way ka weecsan yihiin maadaama calaa siraamihima intay kala go-a ku jiraan waina awalahumaa fay-an kooda soo laabasho horeeya ee soo hor noqdaa yakuunu wuxuu noqonayaa kafaaratun lahu kafaaro ayuu u noqonayaa sabquhu bilfay-i soo noqoshadu kusoo horreeyey kiina soo hor laabta ayaa dembigii uu galay laga masaxaya wainhumaa maataa hadday sidaa ku dhintaanna calaa siraamihimaa kala go-a hadday ku dhintaan iyo kala aamusnaanta lam yadkhula aljannata jamiican jannada ma wada geli doonaan wallaahu aclam wbilahi towfiiq sali allahuma wslm wbaarak calaa sayidina moxamed